الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك يحيى بن يحيى لفظ صوص عضله وحان يلو مالك يلي حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا xadaaka axadasaka ma waxa kuu waramay naaficun naafic baa kuu waramay can ibni cumara ina cumar isagoo ka warinaya ana rajula nin laacana imra'atahu inuu la licaantamay ama taasoo dee waa noocan macnahan habaar iyo dhaari ay isxambaarsan tahayba haweenaydiisii calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waqtigiisii oo fafaraqa markaa uu kakala kaxeeyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay beynahumaa iyaga dhexdooda uu kala kaxeeyey waalxaqa uu haleeshiiyeyna alwalada ilmihii biummii hooyadii uu haleeshiiyey iyadoo haleelayaa uu abtirsanayaa laakiin isagii way kala go-een hadday tahay nasab ahaan iyo dhaxal ahaan iyo wixii kale ee dee kaba iman jiray xagga nasabka ama waalidnimo kaba iman jiray isagoo hadalkii uu yihi xadasaka naaficun ka jawaabaya qaala imaam malik baa wuxuu yihi nacam haa oo kollay dee horeynu umuuro laba mida soo maray imaam malikna waxa badnaydba in lagu dul aqriyaa badnayd dul aqrintii ruux haddii marka xadiisu warinayay isagii lagu dul aqriyayo de halkuu xadaanii fulan can fulan odhan lahaa kii ku dul aqriyaya xadaanii isaga markay noqoto sheeka lagu dul aqriyayo ma aqriyaye xadahaka fulan ama akhbaraka fulan buu odhanoo markaasu sanadka siisii kale laakiin inta dambe isma bedelaysa u wadaysaa nacamtanna waa iqraar qirasho uu qirtay oo isagii u rumaynayo xadiidkaa inuu naafic ka maqlay naaficna ibnu cumar kollay hore saynu usoo marayna walow ay fiican tahay haddana kol hadduu sheeku soo jeeduu baraarugsan yahay laguna dul aqriyayo aamuskiisan uu aamusay haddaanu nacam odhan ama faaqara biisa riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay iyo aanu odhan aamuskiisan baa dee malxa degjisan ama lamida isagoo nacam yidhiyo waa lagu kaaftoomi karaa ee tanna waa sida taamkaa weeye markay qiraacalo sheekh ay tahay xadiidkuna kolley axaadiistii dee licaanku way noo socotaa inta meesha jirtaana xalayto xadiidkii cuwaymir ama dee qisadii cuwaymir baynu kuga soo maray iyo xadiidkii kaba dambeeyey cabdullaahi ibnu cumar warinaya saciid ibnu jubayr kaba sii warinayo ba axkaamta inteeda badan licaanku suu ibnu kasiir yidhaahaba ay ku soo aroorto waa kii inoo dambeeye laakiin iyadoo saacadu ay dee dambe ay markii dambe aan carabka mariyayna kollayna dee waaban sharxaynabe kaas baa axkaamtii licaanku lahaa intoodii badnaydba ay kuba sugan tahay marka labadan arrimood ee ah tafriiq iyo ilxaaqa labadaba xalaytaynu soo marayo ibnu ibnu kasiir baa kitaabkiisa irshaad ulfaqiih ayaa wuxuu yidhaahaa irshaad ulfaqiihna waa kitaab uu leeyahay ibnu kasiir oo madbuuca kitaabkan uu leeyahay abu isxaaq shiiraasi ee fiqiga tambiih la yidhaaho dee kutubta muhimkaa madhabka shaafici marka ay noqoto fiqi ahaan isagu kaba mida atambiih abu isxaaq leeyahay abu isxaaq almuhadab iyo atambiih buu laba labadu waa laba kitaabo aada iyo aada umuhima muhadabku waa kan imaam nawi iyo uu ku sharxay sharxulmuhadab iyo aanu dhamayninba atambiihna qolooyin kala duwan ayaaba sharxay oo dee qolooyin kala duwan baa sharxaybe kitaabkaa tambiihbu wixii de ayuu takhriijiyaa kollay axaadiisii kusoo aroortay iyo taasboo kitaab irshaad ulfaqiih ibnu kasiirna korku ka hayay kitaabka u xafidsanaa markaaba takhriij buu kitaabkaa u yahay walow dee kitaabii maalan inta badan baabkii buu soo dhigan wixii adilo ahee baabkaa kusoo aroortay buu sheegaya haddii xataa weji labaad madhabka jiro wixii loo daliishan lahaa buu sheegaya waa kitaab aada u muhima baan leehay kitaabkaas baa wuxuu kaga cabiray cibaaradan in fafaraqa bayn rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm baynahuma iyo meelihii kalena way soo aroortee na kala kaxayntadi markaasunbuu kala kaxeeyey maaha mana aha dalaaq uu riday buu ku kala kaxeeyey walow lafdi dalaaq xadiidkii cuwaymir aynu kuba soo maray ee macnaa waxa ay tahay unoo tafriiqani uu yahay waa tafriiq bisharci wax sharcigii baa sharcigii baa labadaa shaksi kala geynayo macnaa waa xukum mustamir ah oo laba kasta oo licaan dhex maro dhexdooda ah oo ay daa'im ahaan ay u kala tegayaan markaasoo aasaar kala duwan soo arooriyaayo keenaysa inaanay isu bannaanayn oo dib aanay isugu bannaanayn wax kastoo dhacaanay labadaasi maaha inay dee si xurmo ay leedahay ee waa iyadiiyo sharcigii baa kala gooyo dib taxriim abadiah ayay kala xaaraam noqonayaan oo adigu bal taas kolley wixii taa tilmaamayana markaasuu soo arooriyaan waxaan uga jeedaa tafriiqani maaha tafriiq dalaaq waa tafriiq macnaa sharci oo ah xukum mustamir oo ah kol haddii licaan dhaco oo labadii licaankoodu dhammaado inay kala tegayaan dibna aanay isugu soo noqonahay weladkiina dee sidaynu xalayba soo marnay waxna inoo dambeeyaan iyadii unbuu raacayaa iyaday isdhaxlayaan isagii shaqa iskuma laha وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna أbو سamة x وxadثna بن نmayr qال xadثna أbي qال cabdاللahi بن نmayrka hore waa iبn نmayrka hore waa mحamed waa abi cabdاللahi بن نmayr iyo abu samة xamad بن sama waxay labadoodaasi yidhaaheen xadثna عubayd اللahi عan نaaفiع عan iبn cmر waa halkii malik riwaayada hore aan kuba soo aragnay waa xadiidkii naafice cubaydالlahi baa kaba warinaya o qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi laacana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam bayna rajuli min alansaari waimraati wuxuu dee licaan dhexdoodii kaba riday rasuulkii ilaahay wuu licaantan siiyey labadoodiiba licaankiibay dee xukumkii sharciga laba yimaadey oo ninka horeeyo iyaduna ay ka daba martay si dee qur-aankaba tartiibtiisu ama dee si alfaadaha licaanku u tartiibsanaayeen nin ansaara iyo haweenaydii kolleyna cuwaymir iyo haweenaydiisiina waan haynaa waanu soo aragnay xalay markii aan ka soo hadlayna aayaadku ciday kuba soo degeenna riwaaye bukhaari iyo hilaal ibnu umaye inay kuba soo degtay iyo zawjadiisiina way jirtaa laakiin labada sababoodba mar bay kulmeen baan idhi ee hilaal ibnu umaye iyo zawjadiisuna ansaarun bay ahaayeen cuwaymir iyo haweenaydiisuna ansaar bay ahaayeenoo waa labadii mid barhkood baa hilaal kuma fasiray wafaraqa baynahumaa waanu kala kaxeeyey markii licaankii dhammaaday waxay noqotay inaanay isu bannaanayn saa ku kala xaaraam noqdeen waxadaanaahu moxamed ibn lmusanى wacubaydullahi bnu saciidi qaala xadaanaa yaxya wahuwa alqadaanu can cubaydillahi waa xadiidkii makaan casharka ku bilownay un duruqdiisii cubaydullaahi markii hore waxaa ka warinaya laba nin xamaad ibnu usaame iyo cabdullahi bnu numayr imikana yaxya alqadaan baa ka warinaya lakiin matnku waa kaa imakaan kaba soo baxnay bhada isnaadna waa can naaficin can ibni cumar xadaثna زuhayr bn xarbi وcثmaan bn abi shaybata وaisxaaq bn ibrahim wlafd lزuhayri qala isxaaq akhbarana wqaala اlآakharaani xadaثna jariir anaa saddexda sheekhe muslim sheekh keliyay wada leeyihinoo waa jariir ibn cabdilxamiid laakiin siiqaday ku kala duwan yihiin oo isxaaqna akhbaranaa jariir buu yihi labada kalena cusmaan iyo zuhayrna xadaanaa jariir bay yidhaaheen ee sheekh keliyay wada leeyihin can ilacmashi can ibraahima can calqamata can cabdillaahi qaala anahu qaal sanadkuna kolley waa asaanidii markaa ah ma kuidii asaanida marka la eego cabdullaahi bni mascuud ba asaanidiisii kii uguba mudnaa ugu heerka sarreeyeyba acmash ibraahim nakaci buu ka warinaya ibraahimna calqamat bnu qays cabdillahina waa cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yihi cabdullaahi bni mascuud ina anagu waa isaga iyo saxaabo kaloo la joogtay laylata aljumucati habeen jumcaah fi lmasjidi masjidkaanu kuba sugnayd waa masjidkii madiina masjidkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aan habeen jumcaa fadhinay id waqtigaa jaa waxaa yimi rajulu nin min alansaari ansaar kaba mida yimi nin ansaar ka mida ayaa yimi faqaala wuxuu yidhi kolley ninkani waaba hilaal ninkii baa wuxuu yihi low ana rajulan hadday dhacdo low habata ay dhacdo ana rajulanin wajada inuu helo maca imra'atihi haweenaydiisa maceed rajulan nin oo nin ay wax wada samaynayaan isfuushan yihiin buu haweenaydiisii un baabusan buu arkay fatakallama uu hadluu waxaa sheeg sheego jeedatumuuhu waa jeedlaysaan oo waxbaa ruux baad qadaftaan la odhanoo siddeetankii ulood baa lagu dhufan aw qatala amase hadduu dilo ruuxii waxa uu ku arkay qataltumuuhu dee isagii ruux buu dilayo waa dilaysaan wain sakata hadduu aamusana sakata calaa kaydin cadho iyo dee ciil buu ku aamusayaa wallahi baan ku dhartay macnaha ujeedadu waxa weeye de si wuxuu leeyay ninku weli rasuulka ilaahay lamuu kulmin hadalkii kumuu odrhan waana arrin isagii dee bal matalan mala qabsatay markaasaa wuxuu leeyahy de haddii ay dhacdo nin waxaa arkay hadduu hadlo dee waa u hadal baa soo jeedal baa haysta iyo in la jeedlo sababtu waa xaddii qadafka qaadif baa tahay weeye ruux baad zina ku qadaftood ku ceebaysay marka haddii uu wax dilana dee qisaas baa meeshii taalla hadduu labadaaba intuu iska daayo iska aamusana dee ina waxaanuu og yahay iyo waxaan isaga kuma yimi gurigiisii waa cadho adag iyo ciil buu ku aamusnaanayaa markaa muxuu yeelayaa weeye arrinkaasi ruuxaa dariiqee u furan hadda nastii kumudayna wuxuu yihi ninkii wallaahi baan ku dhaartay la asalanna waan weydiino canhu waa arrinka xaggan ah waa arrinkan rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan weydiin doonaa falama kaana min algad habeenkii uu iyaga saa ku yidhi markay maalintii noqotay waa maalintii jumcihii ayuu ataa rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi fasa'alahu uu weydiiyey faqaala wuxuu yihi rasuulka ilahi ku yihi hadalkii buu soo celiy low ana rajula wajada maca imra'atihi rajula fatakallama jaladtumuuhu hadduu waxaa sheeg sheego aw qatala qataltumuuhu aw sakata sakata calaa kaydin muxuu yeelaya haddaba seebuu yeelaya imaka dee imika muu odhan saasa ay qabsatay iyadii imika iyo ninkii uu ku sheegaya wixii ma qadfin weli ee laakiin wuxuu yihi de waxyaalahaas bal ninkaa dariiqee u furan makrajkiisu muxuu yahay faqaala rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahuma iftax ilaahow noo caddee oo noo bayaami bal xukumka arrintaasi hadday dhacdo macnahu bayina lana alxukma fi hada oo de waxa weeyaan iftaxtum macnaa uxkum weeyaan oo alfataax ba waa tad macnaa de waa waa tad macnaa uxkumba iyo meelihii qur-aanka iftax bayna wa bayna qowmina bilxaqi na kala saar weeye na kala xukumba oo ilaahow xukumkiyo noo caddee arrintaas taas baa rasuulka ilaah yidhi wajacala wuxuu gudagalay yadcuu inuu ilaahay baryayo fanaزlat aayat licaani aayadii licaankaa soo degtay wاladiina yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum de iyo hadihi laayaat aayaadkan dee licaan ku tacalluqsan baa soo degay fabtuliya bihi arrinkii waxaa lagu imtixaamay dalika rajul ninkii hadalkaa lahaa ee markaa horena waxbaa dhacay iyo waxbaa ihelay muu odhana laakiin hadday taasi dhacdo seebay arrintu noqonaysaa buu lehy isagii baaba lagu imtixaanay min bayni naas dadkii kale dhexdoodaoo isagii baabay arrintani qabsatay fa jaa wuu yimi huwa isaga iyo wamraatu haweenaydiisii u waxaan dee samaysay ama uu lahaa way samaysay imaka kooda runta sheegaya dee midun baa been sheegaya ilaah baa og xukumkii lacaanku markuu dhacana kala tagaasi way jiraan hadduu ilmo jiray markaa ama uur ha noqda ama ilmo kale u leeya anigu maan dhalina iyadii buu raacaya haddana markaa caynkaas eeg midna looguma xukumayo inuu kii beenta sheegayay ilaahun baaba oga saa daraaddeed haweenaydii taas ahayd ee ilmihii xataa iyada uu raacay ilmihii iyo iyadii midna lama qadfayo oo haddii la yidhaaha iyadii waa zaaniyo ama way zinaysatay ama ilmahani waa ibnu zina qadaf bay noqonaysaa xaddii laguma ogo sababtu dee inay xaqiiqada ilaah baa og inuu isagu been sheegayana waa suurtagal iyadu inay been sheegaysana waa suurtagal xataa qaraa-in daahira oo wax loo maleeya siday noo soo socota hadday jirto xukumkan sharcigu hadduu dhaco dee taas kaasu baaba la raacaya waxyaalihii kale ee la odhan kari lahaa umuurahan ay tilmaamayaan ama waxaanay ina tusayaan iyada taa xukumkan sharcigae ayaa ka horeynaya wixii kale daahir la odhan lahaabeen markaasaa fabtiliin faja huwa imra'atu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fatalaacana way habaartameen dhaarteen oo waa nooc xalfiye sida riwaaya bukhaariya faxalafahumaa rasuulu llahi rasuulka ilaahay baa dhaariyey macnaa dee lafdigan licaankaa seexane waa licaan nooc dhaareed oo dee habaarkana uu laba socdo waa dhaar laakiin habaar baa laba socda gees kale waaba shahaada ayaabay macnaheedna dee adigu gees kaba xambaarsan tahay fatalaacana way licaantameen oo alfaadihii licaankii bay laba yimaadeen لacaamkii waa tan tafsiilkii fashahida الrajulu ninkii wuxuu qiray arbaca shahaadaati biاllaahi afar goor buu ilaahay ku dhaartay inahu la min aلsaadiqiin isagoo cibaaradan ashhadu isticmaalaya inahu la min aلsaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu kaba mid yahay uma lacana waxbuu lacnaday alkhaamisata oo lacnaduna maxayd waxay la yimi an lacnat ullaahi lacnad ilaahay calayhi korkiisa inay tahay in kaana min alkadib oo lacnad ilaahay korkiisa haato ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeyo ha lacnado in kaana min alkaadibiin hadduu kuwa beenta sheegayo waxaan uu haweenaydiisan ku sheegayo uu been ku sheegayo fadahabat markii isagu uu dhameeyey iyadii baa dee la soo gaadhay isagaa ku bilaabayo qur-aankaba si aynu xalayna soo maray dee ilaahayna uu horreysiiyey dabadeed bay iyadii la imanaysaa iyadu difaacays daafacaysay ula imanaysaa isagu dee waa kan waxbuu sheeganayaa geesna waa dee arrintii qadafkiina waa iska beri yeelayaa bal wax kalena waa iska reebayaa iyadise waa difaaco haddii ay saas dee ay qiratona xaddiibaa iyadii laazimaya meeshii markaasaa waa difaac wayadraw canha alcadaaba cadaabkii waxaa ka daafacaya de an tashhada dee shahaadaadkan inay laba timaado fadahabata weynaydii baa tagtay way doontay litalcana macnaha si ay lacaankii ula timaado iyadii baa u diyaar garowday weeye waxay isu soo taagtay inay iyaduna alfaadihii dee xaggeeda ahaa ee afartii shahaado iyo qadabka tii shanaad ahayd inay laba timaado waana markii la sugayey faqaala lahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu ku yihi mah ismu ficil weeye macnaa ogfuf macnaa ka joogso ujeeddadu waxaan hadday jiraan runta iska sheeg cadaabkan adduunyaed kaba baqanayso ama ceebta adduunya labadaba iyo cadaabkeedoo xaddii noqonaysa ayaa ka fudud oo ka sahlan cadaabka aakhiro taas baa ka darane bal ujeeddadu hadday wax jiraan dee xaqii iska caddeeyo iska qiro mah fa abad way diiday tiri may falacanat macnaa laacanat weeyaan waxbay lacnado waa laacanat way lacaantantay falamaa adbara markii ay meeshii ka dhaqaaqeen kala socdana shaqana iskubaba laha urna way leedahay urkiina waa diidan yahay ninkani qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh walaa dee qaraa-in uu iyada isagii u rasuulki ilaahay dee ay ugu maleeyay inuu isagu rur sheegaya iyaduna ay meesha xaggeeda wax jiraan way jirta sade xadiidka ibnu cabaas oo kale riwaayadii bukaari in markii iyadii haweeneyda ay timi waa soo joogsatay fatalakaat wanakasad dib bay u joogsatay hadalkiibay googoysay markaa iyadoo loo qaatayba inay wax qiranayso markaasay tidhi la afdaxu qawmi saa'ira alyowmay tolkay ma ceebaynayo maanta intan dee kama harsan ama maanta tolkay ma ceebaynayo markaasay ku dhaqaajisay oo kale markii horena waxaa loo qaatay inay qiranayso dib bay uga joogsato kumay dhacin markii dambe adigu bal markaasi waxbaa jiray markii ay nuq tageen ayuu qaala yihi lacallaha waxaa laga yaabaaba ay mudan tahay an tajiya inay timaado an tajiya inay la timaado bihi waa bima taxmiluhu weeye waa xamligan ama janiinkan aswada xaalu yahay mid madow oo jacdan tima adag waana ninkiina nin buu ku sheegay ninkaasaa waxaan sameeyey buu yihi waa ninka tilmaantiisii ninkaa kale tilmaantiisi waxaa laga yaabaa ujeeddadu ninkaa ay u sheegayo wax u eg inay dhasho fa jaa-at bihi aswada jacdan waa sifadii ama dee la nacayay maanta tii wax u eg bay laba timi waxyaala ziyaada ay noo soo socdaa haddii ala yidhaaho bal dee nin magacowgiina waa inoo soo socdaa ee imika axaadiisno kale dan dee maqsuudkii fahamnay alfaadaha un baan ilaashanaynaa waayo suuradii lacaanka iyo wuxuu ahaa way inoo dhammaatay be bal markaa sifadii madmuumka ahayd waa ninkii dee tii uu ku sheegayay wax u eg ilmo u eg ayay dhashay وxadثna اسحاq بن ibrahيm qال أخbarana عيسى بن يuنس xا وxadثna abubكر بن abi شhaybةa qال xadثna cabdة بن سulaymاna جamيعا جamيiعا wuxuu wadaa waa عيسى بن يuنس iyo cabdة بن سulayman labadan iyagoo wada jira ama laba dhamaan ayay can اlأcmaشhi xadiidka acmaش ka wariyeen acmashna sanadkiisa waa taa aragnay oo jariir waa sanadkii de can اأcmaش can ibrahim can caqبة can cabdالlahi bhada الإsnaadi isnaadkuna waa kaan imika carabka mariyey naxwow xadiidkiin imika aan kala soo baxnay wax lamid ah dee la macnaa wey alfaada hadduu kaga duwan yahayba waxadaثana mحamed ibn الmuثanى qala xadaثana cabdاlأعlى qala xadaثana hishaam can muxamedi muxamedku waa ina siireen kol hadduu ina siiriye hishaamna waa ina xasaan taasba weeye qaala wuxu uhi mحamed ibnu sirin sa'altu waxaan weydiiyey anas bna malikin de waa mawla abiihina weeye iyaga mawlahoodiiba weeye aabihii sirin anas baa xoreeye weliba kitaabo lacag badan ahayd buu ku xoreeyey mukaatabe anas ibnu malik baan weydiiyey wuxuu weydiiyey waa arrintan leecaanka wa ana aniguna uraa waxaan u malaynayey ana cindahu ay cinda anasin anas agtiisa inuu ku sugan yahay minhu ay mima as'alu canhu weeye waa waxaan aan weydiinaya cilmiga lecaanka ku tacalluqsanaa cilman cilmi oo waxaan u weydiinayay de waxay ila ahayd oon filayay de waana sii jirtaybe inuu waxaan war u hayo cilmi taa ku tacalluqsani agtiisa uu kuma sugan yahay faqaala oo arrintan lecaanku weydiiyey faqaala wuxuu hi markaa anas ina hilaal bna umayata hilaal ibna umaya waa qolooyinkii laga tooba aqbalay wa cala alhalaatati aladiina khullifuu taas nin kaba mid ahaa qadafa wuxuu qadfay macnaa zinu ku sheegay imraatahu haweenaydiisii bishariik ibni saxmaa nin shariik ibnu saxma la yidhaaha ayuu ku qadfay shariik ibnu saxmaa saxmaa waa haweeney magaceed waana hooyadii magacii hooyadii weeye magacaabihii waxaa la yidhaha cabdat bnu mucatib baa la yidhaahaa waa nin adigu kolley malaa dee ansaar ah marka laega xilfi ahaan awsiya khasraj kama mid ahayne bal cabdat bnu mucatib baa aabihii la yidhaahaa saxmana waa hooyadii kaas bui ayuu qadfay wa kaana waxaanu ahaa shariigani akhal baraa bni malikin liummihi baraa bnu malik walaalkii xagga hooyuu ahaa oo macnaa shariik ibnu saxmaa iyo bara bnu malik waxay ka walaalo ahaayeen xagga hooyey ka walaalo ahaayeen oo saxmaa dhashay bara ibnu malik waa anas ibnu malik walaalkii weeye oo dee waa anas ibnu malik ibnu nadir bara ibnu malik ibnu nadir ninka weyne uu ahaa barhkood baase ibnu sacad iyo sheegtay inay isku hooye ahaayeen oo shaqiiqiisa uu ahaa laakiin waa tan oo isku hooye may ahayn oo musulayn may dhalin waatan waana nin dee saxaabi ahaa asxaabtii rasuulka raggoodii qiimaha badanba ahaa taasoo raggii dee shujcaanta ahaa abdaasha ahaana ahaa malaa kolle shaacirna u ahaayo rasuulka ilaahay markaa dee la gudaya habeenadii oo kale iyo loo baahda geelaya in la dhaqaajiya waxaan la fuushanya oo loo heesa iyo ama taas xudaahgii iyo waaba laba iman jiray baqawi imaam la yidhaaho ma aha baqawigan saaxibu sharxu sunna de waa imaamka mucjamu saxaabayale yaa wuxuu soo naqliyay sanadka waa soo xaafidayha waaba saxiixa inuu isagoo dee malaa heesaya usoo galay anas uu yihi de walaalkii bara u yihi ilaahay baa wax kaaga khayr badan kugu bedelay oo ati waxaad kula tahay inaan firaashkaya kuba dhiban doono ayuu yihi wallahi boqol baan gacanteyda ku dilay intan anigu waa dee gaalo aanu leeyahy intan cidda wadaagsaday mooyaane intan dee ruux kale aanu ku wada kulanay mooyaane marka ilaahay halkan iguma dilayo kalle waa saxaabi janib xadii tirmidi baa wuxuu wariyey rasuulka ilahi inuu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ruba ashcata aqbara laa yu'bahu lahu law aqsama cala allahi la abarahu minhum albaraau bnu malik waa tirmidi waxa badan ruux basaasaysan oorhaysan aan cidi u aaba yeelayn dee waa ruuxaas iska cawlan ee dadka agtooda manzilo iyo qiimo aan ku lahayn oo law aqsama cala allahi la abara maaha baryo uu baryahada hadduu ilaahay kuba dhaarto idhaaho wallahi ilaahay waa inu waxaa sameeyaa ilaahay subxaana watacaala dhaartiisii uu fulinayo waana arrin laguma yaqaanay waxyaalihii dee kaba mid ahaa isaga waa ninka intaa leeg dilay maalintii iyo maama markii muslimatulkadaab dee waa khilaafadii abibakrin muslimiintu ay laba dagaalamayeen ninkaa beenaalo ahaa ee dee intii hore debad baa lagu dagaalamayay oo kolbaa muslimiintii lala kacay oo markii dambe ay dadkii iskaba saareen oo dee ay dadkii muslimiintii hore iyo saxaabadii hore ay surursadeen ama ahlul qur-aan oo waa tii qur-aan badan maalintaa la dilay markii iyaga meeshii xadiiqadii weyneyd ee xisnigooda ahayd lagu ururiyey ay xidheen muslimiintiina dee bal matalan taas ayaa muxuu yihi bara ibnu malik igu tuura aniga albaabkii baa loo baahanya cid lagu cid markaas furta sanaa loo qaado gidaarkii markuu gaadhay ayuu u dhacay waa ninkaa keliya halkii albaabkiibu kula dagaalamay ilaa uu furay waxaana la gaadhay isagoo dee intaasoo nabara casharaad nabarra yaalaan oo dhildhan baa laga daweynayo khaalid u joogayba ka bogsay walaa sanadii labaatanaad a saddexiy labaatankii noqon khilaafadii cumar tuster waa meel xisni faris ama magaalo faris ahayd markii la joogay oo dee xisni adag ahaana isaguna halkaa dagaalku uu marayo ayay saxaabadu ama dadkiiba ay ku yidhaaheen yaa bara iqsim calaa rabbika an yaftaxa lana may odhan bada imika ilaahay noo barye nay dhaarteeda war dhaaro oo maata rabbigaa korkii kuma dhaaro si ilaahay noogu foofuro markaas waa wuxuu maalintaa yidhi taas aqsamtu calayka yaa rabbi ilaa manaxtana aktaafahum wa alxaqtanii binabiyik ilaahu waxaaba kuma dhaaranayo calayka de inaad anaa garbahooda nimanka na siiso macnaa qalabada na siiso anigana aada nebigayagii aada i raaciso waa dhacday bal dee ninkii qaa'idkoodii yaha isagaa dilay meeshii waa la furtay isagiina waa la dilo halkaas ayaa dee tatuster ayuu bara ibnu malik ayuu kuba dhintay oo lagu dilay bal haddaba ninkan bay xagga hooye ka walaalin waana anas ibnu malik walaalkii xagga hooye aabe wa kaana wuxuu ahaa waa hilaal awala rajuli ninkii ugu horeeyey oo lacana licaantamay fi lislaam waayo waxaan lena isku waktiyay soo degeen laakiin lacaankii isagaa u horreeyay sida xalayba soo sheegnay ruux isagii haweenaydiisii lasoo wada joojiyo isagoo xumaan kuba sheegiyo faaxisho indicaankana ay dhex marto xukumkan laguma furiyo ay markaas saa ku kala socdaan isagaa ugu horreeyey qaala anas baa wuxuu ihi falacanahaa licaanbu haweenaydii wuu la licaantamay la habaartamay dhaartan la galay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam si bay ku kala socdeen horta wuxuu yidhi absiruuha bal haweeneydan arka u fiirsada weeyaan oo absarhu macnaa de waa unduru ilayha wey oo waxay dhali doonto taas eega oo u fiirsada fain ja-at bi hadday la timaado waa ilmahay dhali doonto waa firaas ahaan ama taasoo dee waxyi go-an ma ahayn be abyada xaalu yahay mid cad ilmahaas oo sabidan tima bisa lahoo qadiic alcaynayni indhihiisna ay fasahaadsan yihiin oo imaka qadicat caynuhu oo kale marka ama indhihiisu guduudan yihiin oo kale ama had iyo goor ilmadu ay kuba badan tahay baa ficilka laba isticmaalaa oo dee qadiic alcaynayni o macnaha sido halkan banawi raximah llahu tacaala oo kuba fasirayo qadiic alcaynayn macnaa fasid alcaynaynba haddaba taasoo kale oo arrinta ay laba timaado waana sifadii uu hilaal lahaa fa huwa lihilaal ibn umaya ilmaha hilaal baa dhalay dee isagii markaas waxaan uu sheegaya markaa ma jiraan wey walow xukunkiisuma bedelaya wain ja-at bi hadday la timaado ilmahay dhali doonto agxala xaalu yahay mid indha kuulan indha kuulanta macnaa ujeedadu kuxle waan garanaynaaye laakiin shaksigan alakxal oo kale xataa sifadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh sifaadkiiaan shamaal kuma soo marray dee akxalulcayneyn baa soo martay oo marka ruuxan dee xerribihiisan ama baadadkiisani ay madowyiinee la moodayo in indhakuul la mariyo waa madow khilqiya oo shabahayaba sida wax indhakuul la mariyay oo khilqiya ayaa kuma sugan waa sifadii shariig lahaa hadday ruux saasa ay laba timaado oo jacdan xamsha saaqayn tima adag weeye kii hore sabid buu ahaa timihii bistaa weeye jacdiguna halkan wuxuu leeyahay kollay dee laba demi iyo madxi labadaba waa loo isticmaalaa markay sifaadka ragga ay tahay horena kitaabuliimaan iyo waynu kuma soo maray rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ambiyadii ama rusushii muuse iyo ciise iyo markuu sifaynayey inuu barhkood sifadooda jacdan ay kuba timi baynu soo maray haddaba jacdiga kol timaha lagu sifeeyaayo markaa in timaha lagu sifaynayo waa wixii cagsa sabidun timaha bista ah ee inta badan acaajibta u badan sahunud iyo dadkaa uba badan timahan cagsigooda maaha inay juro adag yihiin ama timo guntanba yihiin waa tima aan bistaba ahayn rijilka kolkol laguma sifeeyo taas oo iyada nooca maaneed bay noqona laakiin marka loo jeedo timo inay si adag yihiin waa tan jacdan ama shadiiduljucuuda iyo qaid ama qadad iyo laguma sifeeyo oo marka timaha gunguntana sidaa zunuujtoo kale ay timahoodu yihiin oo iyada arrinta kale madxiga noqonaysana jacdan marka ruuxa lagu sifeeyo abuurkiisa ruuxa marka la eego hilibkiisa iyo jirhkiisa iyo jir soohan adag oo saasa uu yahay oo kale waa sifo madxi in taas markan iyada ay sifo dembi noqonayso sifo dembi noqonayso ruux hadday intuu gaaban yahay aada moodo xubnihiisii in layskuma wada celceliyey taas oo kale alqasiir almutaradid iyada taas jacdi kol waa la yidhaha waxaa kaloo la yidhaha dee ruuxa haddii la yidhaha jacdul anaamil oo kale ama jacdul asaabic ruuxa dee isaga aanay waxba ka dhicin aada u bakhiilka ah taasna waa sifa dembi bay noqotaa imaka halkan waa timaha aan sibdiga sabdiga ahaynun ama sabidka ahaynun baan ka dhigayna xabsha saaqayni waa kubabkiisna ay yaryar yihiin waa diqa fahuwa lisharik ibni saxma wuxuu usugnaaday ilmahaasi oo dhalay sharik ibni saxma qaala anas baa wuxuu yihi faumbitu waxaa lai waramay annahaa haweenaydii ja-ad bihi inay la timi oo ay dhashay ilmihii dee ninkana iska reebiye agxalo xaalu yahay jacdan xabsha saaqayn waa sifadii madmuumkahayd sifadii la nacayay waa sifadii ninkii lagu sheegay uu lahaa ayay laba timi wey bal weli axaadiid kale aynoo socoto xadiid ibnu cabaas oo macnahan ku dhow baa inoo soo socdo waa kuwan waxadaanaa moxamed ibnu rumx ibn lmuhaajiri arinta laakiin intaan xadiidkan kaba bixin xadiidkan imika aan ka baxnay anas ibnu malik hishaam ibnu xasaan baa moxamed ibnu sirin ka wariyey moxamed ibnu sirinna anas buu kaba wariyey waxaa bukhaari dhacay maha kitaab licaab kitaabu tafsir suurat nuur aayadaha m aladiina yarmuna aswaajahum markuu axaadiistii tafsiirkeeda soo arooriyo waa suuratu nuur oo dee isaga ka horeeya halkan licaab isaga nikaax tafsiir baa kaba horeeya ayaa waxaa dhacay xadiidyadoo bukhaari xadiidka wariyey hishaam buu ka wariyey waa hishaam ibnu xasaankan laakiin can ikrimata can ibni cabaas waxaan haynaa bukhaari muslim hishaam can maxamed ibni sirin can anas bukhaarina waxaa dhaca halkaan sheegaya kitaabulicaan maahe waa hishaam ibnu xasan can cikrimata can ibni cabaasin waana xadiidkan uun waxyaale ay isla yar dheeryihin haba jirto xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha halka hore weeye halkan ma aha ayaa wuxuu kuba yidhaahaa culimada qaarkood xufaada waxaa kaba mida qolooyin xadiidka ibnu cabaas ee bukhaari ku sugan cileeyey oo riwaayadan ku cileeyo lemay dee tii macruufkeedi waa hishaam waayo cabdilaclahan aan hayne hishaam ka wariyey cid kale iyadna la wadaagsatay markaas kan ku cileeyey xadiidka bukhaari kan aan hayno ayay ka dhigeen inuu cillo uu yahay xadiidka bukhaari uu cilaynayo macnaha iyagoo raajax yeelaya sanadkan hishaam aan musliman hayne ka raajax yeelisaa bukhaari dhacday waxaan u yidhaha waxaa kaloo culimada kaba mida kuwa ku xambaaray hishaam laba sheekh inuu leeyahay waa moxamed ibnu sirin iyo cikrima moxamed ibnu sirin anas buu kaba warinaya cikrimana ibnu cabaas buu kaba warinaya markaasaa wuxuu xaafid yidhah wa hada huwa lmuctamed waa nin xaafida ninkani sida muctamadkii waa hishaam baa laba dariiq leh labada dariiqba way sugan yihiin marka hishaam ibnu sirin can anas iyo hishaam can cikrima can ibni cabaas labada dariiqba waa muctamed oo bal wuxuu leeyahay bukhaari waayo dariiqii cakrim uu soo saaray muslimna dariiqan ibnu sirin buu soo saaray weliba waxaa sii xoogeynayuu leeyahay xamligaas labada siyaaq baa waxyar u dhexeeyaan isyar khilaafsan oo kala duwan sow dee cibaarada halkaa hore kaba cabiraysaan caddayn doono nikaaxbu ku caddaynaya ama marka dee dariiqyadaasi ay yimaadaane bal adigu waxba ayn udhexeeye bal waxaan leenahay arrintaas haddii dee ruuxba ay kaba hor timaado labadii sanadna ama labadii saxaabi kala duwayn xadiidkuna bal arrintaasaa jirta bukhaari inuu saa kuba wariye hishaam an can cikrima can ibni cabaas muslimna hishaam can ibni sirin can anas laakiin xaafid ibnu xajar iyo dee qolooyinka horreeyeyba siay raajax yeeleen hishaam baa labada dariiq wadale xadiidkuna waa xadiid maaha mid koodka kala laguma cilaynayo labadiiba way sugan yihin waa inta ama waxyaala dee inoo yar socda in xadiidka dambe ibnu cabaas oo maaha kan aan sheegayey kan imaka maaha aan leenahay hishaam can cikrima can ibni cabaas kaasi waa bukhaari uun ee waa xadiid kaleo ibnu cabaas oo ku tacaruqsan mawduuca ayaa imika inoo raacayo waa kan وxadثna محamed بن رمح بن المهاaجiري وعيسى بن حmاd المصriyاni ولفظ لبن رمح qال أخبرna layث عن يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن بن عabاس qاسم بن محمد بن أبي بكر الصديq ba iبن عabاس xadيidka ka warinaya labada شheekee mسلمna layث bay ka warinaya labadaba horeynu usoo aragnay weliba ninka عيسى بن حmاd la yidhaaho almisri oo loqabkiisana zuqba ay ku naanaysi jireen mala isagii aabihiiba oo waxay yidhaahaanba layt ibnu sacad dadkii siqaadka ahaa waa dadkii lagu kalsoonaayee wax ka wariyay macnaa dadkii xertiisa ahaa soo gaadhay axaadiid ka wariye lagu kalsoonaa maha nin daciifa dad dacafa oo intaa sheegtay waa ninkii ugu geeri dambeeyo waxaa la odhan karaa dee nin siqa oo layt ibnu sacad ka wariye ninkii ugu geeri dambeeyey sagaashan iyo buu dhaafaye waa ninkan ciise ibnu xamaad aan hayno yaxya ibnu saciidkana waa yaxya ibnu saciid alansaari cabdiraxmaan ibn lqaasim buu kaba warinayaa halka dabaqada haddaan u laabano taqriib oo kale yaxya ibnu saciidna khaamisuu ka dhigaa xaafid ibnu xajar cabdiraxmaan ibn lqaasimna saadisuu ka dhigaa macnuhu waxa weeye yaxya ibnu saciid saxaabo uu arkay baa jirta laakiin cabdiraxmaan ibn lqaasim isla waqti ha ahaadeene cid saxaabo u arkay ma jirto marka labadii dabaqadna waa taabicinna waa atbaacu taabiciintii marka maxay noqonaysaa min baabi riwaayat alakaabir can ilasaakir bay noqon markaas yaxya dabaq ahaan waa uga weyn yahay kol hadduu sikaara taabicin yahay cabdiraxmaanna aanu cid saaab saxaabo u arkay aanu jirin dabaq ahaan buu gaba wenyo min baabi riwaayat alakaabir can ilasaakir taas bay noqon wuxuu ihi can ibni cabaasin anahu qaala ibnu cabaas baa wuxuu ihi dukira waxaa la hadal qaaday oo la xusay atalaacunu waa licaatanka imanka licaan baan soo hayno oo nidhi waa laacano masderkeed laacana licaanan walmulaacanatan sida mulaacanana ay masderka laacano tahay atalaacuna waa talaacana ee waana wax labada dhinac iyaduba kaba imanaya siday laacana labada dhinac ogaba imanayso way lacaantameenun weeye talaacana labadii shaksi halka laacana fulanun fulana hebel hebluu la lacaantameyna iyadna ay kolley macnaha labada jaanib ay tahay marka talaacunkii baa la hadal qaaday cinda rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa xafnu xajar siduu xadiidkan markuu qabanayo yidhaaho macnuhu waxa weeyaan talaacun baa la hadal qaadaydo waxa meeshii lagu soo qaadiyay majliskii bal hadday dhacdo nin inuu haweenaydiisii uu isagu qabay zino uu ku qadfo taas maxaa xukumkii noqonaya waayo aayaadka weli soomay degin laftiga licaano weli markaa licaan ahaan iyo musalaxaan umuu sugnaanin ee waxaa la hadal qaaday uun arrinta waaqacadaas oo kale hadday nin dhacdo inuu haweenaydiisii yidhaaho way zinaysteen mataa uu kuba qadfo waxa xukumkeedu noqonayo marka maxaa laga cabiray talaacun biictibaari maa aala ilayhi اlamru bacda nuzuuli اlaaya mar iyadoo la eegayo markii aayaadkii soo degeen wixii markii dambe dee arrintu ay noqotay oo talaacun iyo licaaniya baa soo degaya arrintu noqotay dee licaankiiyo waata lacnadii ay sooba aroortay macanaa ujeeddadu markii dambe magacii uu laba baxay arrinku qadiyadu ay la baxday intay aayaadku soo degeen dabadeed ayuun baa lagu sii magacaabo lagaba cabiray ee waxa weeye weli intaan aayaadkii licaanku soo degin weeye faqaala caasi bnu cadiyin caasi bnu cadiy oo majliska joogaa yidhi fii dalika arrinkaas ah hadday dhacdo de inuu haweenaydiisii uu ninku bal matalan waxyaalo qawlan hadal buu yidhi waa madkuurka hadal buu yidhi kollay su-aal uu laba yimi uu rasuulka ilaahay weydiiyey iyadoo markaa aan la odhan waa waaqicna oo dee nin baa yidhi bal taa ii weydiye rasuulka ilaahay cuwaymar xalaytaynu soo maray caasim waa ninkii saas ahaaye hadal buu yidhi warkood baa yidhi dee kaba cabiray wax taa kaba duwan oo leh may wuxuu yihi dee taas anugu haddaan arko waxaa iyo xasaan samayn laha shay dee imika si xukunka ku yimi shareecadu kaba duwan ee xafnu xajarturaajix yeelo waa in lagu fasira un hadalkiisii aynu xalay soo maray ee cuwaymir su-aashii uu laba yimi oo bal haddii saas iyo saasi ay dhacdo miyuu dilayaa muxuu samayn hadalladii taas ahaa markaasaa suman sarafa uu tago meeshii baa lagu kala tegey iyadoo taasi dhacdo hadda hadalku uba horeeyey ayaa faataahu rajulu min qowmi nin qowmkiisii kaba midaa u yimi yashkuu ilayhi isagoo u cabanaya oo markii arrintu ay dhacday bal waxaaba leeyahay ciddan haweenaydan uu sheegayana waa ama inantii ama adigu waa qaraabadiisii uun wala isku qoys un ay ahaayeen annahu wajada inuu helay maca ahli rajulan ehelkiisa macii inuu nin helay dee markaa wax samaynaya faqaala caasimun caasim baa wuxuu yidhi mabtuliitu aniga layguma imtixaani bihadayni qoyskiisii bay kusoo noqotay arrintani waana reerkii u odayga ahaa bal dee haweenaydina male aad bay isuguba dhawaayeen haddaanay inantiisiiba noqon arrinkan layguma imtixaanin ilaa liqawli hadalkaygii aan majliskaa kaba idhin mooyeen in albalaa muwakalun bilmandiq bay idhahan hadalkaygii waaba arrintii aniga igu soo noqotayoo aniga layguma imtixaanay fadahaba bihi ninkii buu kaxeeyo wuxuu ula tegay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay faakbarahu wuxuu u waramay uu sheegay biladii kii wajada uu helay calayhi isaga korkii imraata waa ninkiibu uba sheegay u magacaabayba uu haweenadiisa waxa weeye dee uu kuba qadfaye uu helay isagoo waxay dee maceeda uu yahay ama ay wax samaynayaan wa kana dalika arajulu wa kaana wuxua dalika rajulu ninkan maanta muddacigaa weeye ama shaakiga ah ee isagoo arrintan ka cabanayay musfaran mid cawlan buu ahaa manaa waa shadiidu sufr oo riwaayaadka qaarkood ashqar iyo axmariya baa soo arooray ee wuxuu la yidhaahaaba xaafid ibnu xajar axmarnimadu waa ama casaan midabkii uuba dhashay laakiin dee ama tacab ha noqoto ama wax kale waa midab daari aho ruux cawlan buu ahaayo qaliila laxmi weyn ahoo hilibkiisu yar yahay sabida shacari timihiisuna ay bis yihiin waa ninkan isagu imika le haweenaydaydiibaa waxaa samaysay wa kaana ladiikii wuxuu ahaa iddaca calayhi waxaan kuba sheeganayo u lahaa isagaa waxaan samaynayey ama uu sheegtay isaga korkiisa annahu wajada cinda ahlihi inuu ehelkiisa agtood kaba helay khadlan mid kubabkiisu ay buuxaan baabu ahaa khadlan markaas dee waa mubtali usaaqin ruuxa kubabuka buurbuuranayay kubabkiisu buuxaan amase hilibkiisuba guud ahaanba hilib badan uun aadama maariin oo kaiira laxmi hilibkiisu badan yahay haddii kaiira laxmi aan khadlan kaba dhigno ee mubtali albadan waa nin hilibla aan kaba dhigno kaiira laxmi sifuun bay noqonaysaa kaashifo ah ama xaafna hajartu kaba cabiray صفة شارحة kaashifana way dhaha ujeedada hadalkii hore aan wixii kaba fahmnay صifada wixii hore un bay sii caddaysay waxay soo kordhisay markaa ma jirtee kii un bay sii caddaynaysaa haddii laakiin aan khadlan kaba dhigno mumtali asaaqayd nin kuba buurbuuran aan kaba dhigno iyada kaiira laxmi tacmiim bacda taksiis bay noqonoo dee taasi qayb jirhkiisii kamiday ahayd iminkana jirhka o dhan baa laga warramayaayo leeya waa nin dee kollay buuran oo hir badan buu ahaa taa horena waa si gaara ayaa kubabkii loo sheegay haddii markaa waxay noqonaysaa tacmiim bacda taksiis faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam allahuma bayin ilahu xukumka noo caddee fawadactu waxay dhashay shabiihan wuxuu ku eeg ilmo u eeg birajuli ninkii aladii ninkaasoo dakara zawjuha ninkeedii uu sheegay anahu wajadahu cindaha anahu isagu wajadahu inuu ninkan helay cindaha cinda almar'ati falaacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam baynahuma markaasaa rasuulka ilaahina ninku bayino kalama haystee ayuu hadduu bayino haysto loomaba baadeen licaan eh iyadana xaddaa lagu oogi lahaaye rasuulka ilaahay baa iyo labadii isqabay ee ninkan iyo haweenaydiisiibuu dhexdoodii licaankii kaba riday wey bal usluubku ama hore inoogu horeeyo waxba waxaan filayaa inaan laqbadan ku dadaalo mooye wax dee axkaamo imaka inoo soo cusubi ma jirto laakiin eeg daahirka cibaaradan intii aan fawadacat shabiihan falaacana fa'da waxay keenaysaa tacqiib daahirka cibaaradna waxay keenaysaa markay dhashay dabadeed inuu lacaankii dhacay xalayna waxaan arkaynay markii dacwaddu timi dabadeed ee ninku uu sheeg inuu waxa weeye lacaankii riday bal caawaynu arkaynay markii lacaankii dabadeed inuu tii hilaal markaynu eegno dabadeed yidhi urna way lahayde bal eega waxay dhali doonto eega inuu rasuulku yidhi halkana kuwaasaan ku xambaaraynaayo fawadacat shabiihan birajul waa jumlo muctarida ahunoo waxay soo kala dhex gashay uun qowlkii rasuulka ilaahay allahuma bayinii aayaadkii soo degay markaas iyo falaacana rasuullahi laakiin hadalkan dhalmadeedu way ka dambeysay allahuma haddii la yidhaha meesin aan ku dayno ixtimaal buu xaafidna yidhaah dee way ixtimaali kartaa baa jirto in laba goor lacaankii dhacayo marna dee inay isagii waa qadfay haddii uu qadfayna haddii aanu licaan bayino la iman ama aanu licaankii la iman xad baa laazimayse bal waxay ahaydba markaa dee si uu xaddaasba isaga rido wixii oo iskaga beri yeelo markan dambena markay dhashay waa isagoo ilmihii diidanaayo alintifaac can ilmawluud taas laakiin waa ixtimaal iska yar baciide bal waxaan lenahay jumlaha ictiraadiyo ah weeyaane licaanka ayaa horeeyey oo ka horreeyey ilmahan ay dhashay faqaala rajulu nin baa yidhi libni cabaasin ee qaasim ibni moxamed waa joogaa majliskiina waa la fadhiyaa waa majliskii ibnu cabaas nin majliska fadhiyey baa ibnu cabaas ku yidhi say noo dambaysana waa cabdullahi ibnu shadaad nin la yidhaaho waa cabdullahi ibnu shadaad ibnu lhado bal laba dumaroo walaalaa kala dhalay isaga ibnu cabaas taabiciba haba ahaado dee waa ibnu khaalat ibnu cabaas ninkaas baa wuxuu yidhi ahiya haweeneydaas ninkan ay licaantameen allatii tii miyaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay sha'nigeeda iyo xaaladeeda isagoo ka hadlaya uu yihi low rajamtu axadan bigayri bayina hadday dhici lahayd inaan rajmiyo axadan axad oo dee aan zina xaddeed ku oogo bigayri bayinatin caddayn la-aan iyadoon caddayntii la helin dee caddayntii waa shahaadadii ama iqraarkii ama haddii la yidhaha bal xabal ama uurku dee haweeney aan wax shubahana loogu tegin ninna aan laguba ogeyn urun kuba soo baxay dee arrinta way caddahay taa nafteedu waxay noqonaysaa wax kale oo loo xado sida dee aimada qaarkood qabaan taa midna iyadoonay jirin uun waa waxaasay samaysaa iyo wax laga faafiyey uun haddaan axad u rajmin lahaa rajamtu adi naagtan baan rajmin lahaa mati uu tahay rasuulka ustaa ku yidhi ba naagtan marka faqaala ibnu cabaas ibna cabaas baa wuxu uhi laa may taa ma aha tilka taasi imra'atun haweeney bay ahayd kaanad ahayd tudhiru mid muujisata fi lislaami islaamnimadka dhexdii asuu'a xumaan bal riwaayaadka labada dariiqee noo soo socda ayaan wada gaadhaynaa markaas baan dee waxyaalihii lagu fasiraynaan sheegi doonaa insha allah وxadثnي أحmed بن يوسف الأزدي qال xadثna إسmاعيل بن أbي uweysi qال xadثnي سlayman yعni بn بlal عan yaحyى yaحy waa ti yaحya de alanصari weeye waa ti imaka baan soo haynay قال xdثnي cبدالرحمن بن الqاسم عن الqاسم بن محمد وأbه عن بن عabاس أنه qاaل بن عabاس ba wuxuu yihi dukira waxa la xusay la hadal qaaday almutalaacinani labadan dee licaantamaya waa adigu ujeedadu nin hadduu haweenaydiisii waxaan kuba sheego cinda rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waxaa xukumkiisu noqon seebaa dee lagu kala gurayaa arrintaas bimithli xadiidi laythi xadiidkii iminkaan kaba soo baxnay layth mid laba mid ah ayaanu riwaayadu ahayd dee kiina waynu soo maro laftigii laynooguma celinayo waa kan isagoo dheer iminkaan ka soo baxnay wazaada fiihi marka la eego yaxya eeg markii hore yaxyaba lays baa ka warinaya laakiin maanta sulaymaan ibnu bilaal baa yaxye ka warinaya haddaba sulaymaan wuxuu siyaadiyey riwaayadiisan yaxye markaa lays buu la dheeriyey bacda qowlihi kasiira laxmi marka uu yidhi khadlan aadama kasiira laxmi bedelkeed qaala jacdan qadadan waa nin tima adag oo dee sifadiisna ay taa tahay hadday la timaado ama ilmo siaasa ay dhasho dee waa ruuxan kale kan kale lagu qadfayaa markaas arrintu ay noqonaysaa waa calaamataas وxadaثna cmr الناqd وبن أbي cmر واللفظ لcمr qالa xadaثna سفyاn بن عyayنةa عن أbي الزiناad عن الqاsم بن محaمد maka cبdiلرحمaن halkii أbي الزiناad baa yimi cبdاللh بن ذakوان qala wuxuu uhi qاsim بن محamed qala cبdاللahi بن شhadاad ba wuxuu hi waa tii markii hore aynu soo aragnay faqاla رaجuل لبن عabاsi في المجلس wadukira almutalaacinani walxaal dukira la hadal qaaday oo almutalaacinani labada dhacaantamaya cinda bni cabaasin lagu agtiisa lagu hadal qaaday oo xadiidkiina sheegay ayaa faqaala ibnu shadaadin wuxuu yihi ahumaa labadaas alladani kuwii miyaa qaala nabiyu sala allahu alay slam dee labadooda kuma odhana waa labadan dhacaantamay waa mid ahaan waa naagtii ti uu yihi sida lafdiga horeba kuma soo maray low kuntu raajiman axada bigayri bayinatin larajamtuha ma taas ba tan ninkeedu la licaantamuu lahaa waxaanay samaysay faqaala ibnu cabaasin laa mayta may ahayn tilka taasi imra'atun haweyne weeye aclanat caddaysatay xumaan marka la eego siday u dhaqmaysay iyo u soconaysay iyo bal maalan gurigeeda dadka imimanaya iyo qaala ibnu abi cumara fii riwaayati can ilqaasim bni moxamedin qaala samictu bna cabaasin ibna cabaasan maqle macnuu waa maxay uun imaka haweeneydaasi suubay daahirsatay halkan iyo aclanat macnaha sua fi lislaamna haweeneydan dee caddayn lagu hayay oo afartii markhaatiyo caddaynaya iyadoo faaxisho samaynaysa arkay oo dee iyad iyo ninkii ay iskula jiraan taasi may jirin ictiraaf iyadu ay qiratay oo waxanaan sameeyeyna may jirin xabal ama uur ka muuqdayna may jirin laakiin habdhaqankeedii iyo siday u dhaqmaysay ayaa waxay ahayd si tuhmo leh waxaana dee la waxna waa laga sheeg sheegay waxna waa lagaba sheeg sheegayoo inay naag aan hagaagsanayn tahay iyo waxyaalahaasna way faafeen habdhaqankeediina waxyaalo dee tuhum baa jiray waa tuhum haweeneydii xumaan lagu tuhmayo laakiin intaa midna looma hayn ee marka kol haddaan lahaynna oon ama markhaatigii afarta ahaan lahaynee weliba wixii oo la samaynaya caddaynayay ama ictiraafkeed ama bal haddaan idhaahno xabalkii oo kale isaguna haweeney aan ciddee maalan loo tiiriyo loo nisbeeyo lahayn uurkii iyaduna waxaanuu noqonaya bal umuurahaas haddaanay jirin dee hadal la yidhi uun wax iyadii kaba muuqday calaamaadkeedii siday u soconaysa iyo sida iyo waxyaalahaasi iyo shaaica ishaaco la faafiyey inay zaaniye tahay laguma xadayo laguma xadayo marka arrinteedu taas bay haweeney la tuhmay xumaani ay dalaleeya waxaasay samaysaa laakiin caddayn loo waayey bay ahayd tan rasuulkii ilaahay yidhi haddaan axad bayi lahaan rajmin lahaa tan waan rajmin lahaa uu yidhi e laakiin kuwani waa dad isqabay oo xaaladani ay dhex martay oo markii dee arrinkanna uu ninkii sheegtay inuu arkay saas lagu kala saaray oo xukunkii shareecadna ay tahay hadday saas oo kale dad isqabay dhacdo wata e waa dadkii isqabay un bal imanka hadday dhacdo kasoo qaado haweenaydii oo uu furay oo dalaaqeedii uu markaa go-ay oo kale dalaaqeedii uu go dala kala tegeen uu yidhaaho may xataa dee xamlaan jiri waxaanay samaysay oo kale iyo waasaa iyada wax ka dhexeeya ma jiri ma jiro firaashna maalinta ma jirto saas oo kale haddaan bayadina jirin qadaf xaddii baa imanaysa waa dadkii isqabay oo gaar ahaa waladiina yarmuna azwaajahum waa haweenkoodii ama umuuraha kale dee licaamku meeshii ma imanaya dariiqadii kalun baa la maraya ama haweeneedna baltan bay ahaydoo waxay markaa inoogu suganuun xaddii laguma oogayo bimujarad alqaraa'in washiyac calaamaad ruuxan dee sifaarihiisa ka muuqda ama wax dee dadkii dhexdoodii ku faafay aan caddayn loo hayn ictiraafna aanu jirin xaddii laguma oogayo bal taas xadaثna qتaybة بن سعيid qال xadaثna cبدالعaزيز yعni darwrdiي عan سhayl عan أbيه عan أbي هurayrata أنa سacد بنa عubaadaة الأنصاaريa qaala ya rasuul الlahi rasuulki ilaahy أraأyta الرajuلa bal ka waranin yajidu helaya maca mraatiha haweenaydiisii maceeda rajulan nin ayaqtulu miyuu dilayaa weli intii aan xadduna ee lacaankuna soo degin bay ahayd qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa ma dilayo oo ee ruuxan eeg muslimka ah dhiiggiisu xurma u sugnaatay xurmadaasi waxay ku suuli kartaa un wax cad oo shareecadu ay sugayso haddii la yidhaaho ruuxani hadduu haweenaydiisii ninku arka ha dilo oo taa loo baneeyo dee waxay noqonaysaa bal ruuxana markii hore xurmadaa dhiig ay uba sugnayd in ruux kasta dee inay xuquuqdii kalena meesha way imanaysaayo inuu ruuxii iskaba sheegto isagoon haddaan doonin runba aanay ahaynba uu sheegto markuu wax dilo u yidhah saasaan arkay sidaasaan uga dilay iyada marka haddii aanay arrin kale jirin saynu xalay soo maray bayinadaasi aanay jirin uun waxaan dariiq kalaa jira dariiq kale waxaan iskaga biin karaa jirta ee laakiin dil uu dilo unuu yidhaah saasuu igu sameeyey taasi ma jirayso oo xataa xuquuqdii kaleba waa saasee dad ay lahaayeen dee sheegasho uu ruuxa sheegtay un haddaan bayino loo helin wax laguma siiyo tadna sheegasho uu sheegtay un bay noqonaysaa bayinadii haddaana jirin xaddi way iman qisaastii baa imaanaysa saa xalay soo ogaanay rasuulku may lama dilayu yihi qaala sacdun sacd baa wuxu uhi bala kollay may ahaynun siday culimmadu yidhaahaan radin uu xukumkii shareecada radinayo ee waa waaqaci buu kaba warramayo dee ninkii khaasatan weliba sidiisoo kale aada u qayuurka ahaa hinaasaha badnaayoo kale hadday taasoo kale aragto dee isagii carabin baaba ka qaalib noqonayso wixii gooru ku dhaqaaqayba maba ogaanayo qaala bala meye waa dilaya waladii akramaka bilxaq ilaahbay kuu karaameeye xaq baan ku dhaartee waa dilaya kale riwaayad baa yimi yaanay saxiixayn nooba dhicinba intaanay wax soo degin baa iyadoo markii aayaadka soo degeena xukunkani yimi inuu yihi ma sidaasaa soo degtay oo in waxa weeye dee arrinkani waa xaq waana taas xukunkuna waa taase laakiin arrintan unbaaba dee say u dhici karta iyo dee arrinkan ama khayradu waxay keenaysa taas unbaaba laba yaabanaan saa uba yidhi inuu yidhi waladii akramaka bilxaq faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ismacuu eega maqlaba ilaa maa yaquulu sayidukum bal waxaa dhegaysataan oo maqashaan sayidkii de ansaarna sayidkoodu ahaa khasraj gaar ahaan ama waa dee dadkii muslimiinta madaxdoodii buu ahaa sayidkiina wuxuu leeyahay sacd ibnu cubaatana kolle dee waa saxaabigii jaliilka aan garanayno bukhaariya muslim riwaayo kuma laha dikri unbuu ku leeyahay hadalqaan iyo xusaasa meelo kalena way dhacday dikrigiisu way dhaceen oo dee kollay aan ahayn ba dhacaankan iyo dhulkan aan ahaynna dikrigiisu u dhace asxaabu soo riwaayo waa ku leeyahay laakiin saxiixayn kuma laha riwaayo isagu toos u warinayo oo isagu leeyahay ma jirtee dikri iyo hadalqaad iyo xus buu kuba leeyahay waana dee saxaabi aada u jaliil oo isaga iyo aabihii iyo awowgii iyo inankiisii bal matalan taas iyo dad lagu yaqaanay deeqsnimo aad iyo aad u badan oo dee awoyaashiina ama awowgii iyo ta aabihiina waa wax lagu yaqaanay intii aan islaamkaba horti xusna ay lahaayeen oo waxa weeyaan dee kollay macruuf ahaa ayaabay dee inta korkiisa laga dhawaaqi jiro ninkii hilib iyo baruur doonaya ha yimaado dee udubkan haba yimaada isagana waa siduu odhan jiray bal rasuulka ilahi waqtigiisiina markii rasuulka ilaahi soo hijrooday habeen kastaba xero weyn oo gurigiisa lagu soo sameeya rasuulka ilaahi la wareegi jirtay kolba gurigu joogo ayay laba tegi jirtay taas oo dad waa saasa bay ahayd marka kolley waadna saxaabiga markii dambe shaan buu kuba dhintay adugu kolley waqtiyadii hore hore u dhintayba markaas yidhi ismacu ilaa maa yaquulu sayidukum bal eega oo dee arrintana kollay dee inkaar rasuulkii ilaahay uu xukumkii shareecada diidaya kamuu soo qaadine bal dhegaysa wuxuu leeyahy oo la yaaba hadalkiisa waxadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaanii isxaaq ibnu ciisa qaala xadaana maliku can suhayli can abi can abi hurayrata ana sacda bna cubaadata sacd ibna cubaada qaala wuxuu uhi ya rasuula allahi in wajadtu maca mratii rajulan aw umhilu miyaan sugaya xataa aatiya biarbacati shuhadaa ilaa intaan farmakhaati ka doondoonayo ee intaa intuu dhamaysto sia laftigay dhacday intuu wixii dhamaysto ayaaba iskaba tegayba haddaan aan idhaa markhaati u doondaan wixii waaba dhamaynayaa soconayaaba miyaan sugaya qaala nacam rasuulka ilaahi haa buu yihi isagunoo kalaamay kuma sugaya haddaan arka labadoodaba wada diin lahaa sida cumaara dhacab xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna khalid bn mklad an sulayman bn sulaymaan bni bilaali qala xadaثanii suhayli can abihi can abi hurayrata qaala qaala sacd bnu cubaadata ya rasuula اllahi eg xadiidkan sacad xadiidkii waa kan laakiin abu hurayra warinaya saan u leeyahay dikri un weeye sanadka isaga ka mid maaha sanadka abu hurayru kuba jooga matiga xadiidku laba socda qaala sacd bnu cubaadata ya rasuula اllahi low wajadtu maca ahli rajula lam amasahu ma taabanayo miyaa ay istifaame xataa aatiya biarbacati shuhadaa afar markhaati oo arka inay sanqayn markaas weliba arkay iyagoo iskula jira hadda taas ma taabanaya ilaa ilaanku waa laba imaado qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslم nacam qaala kala waladii bacataka bاlxaqi in kuntu waxaan ahaan lahaa wey inuu shaniya hadda isaga tanimay qabsan ee hadday taasi dhacda buu leeyahy kuntu low ucaajilhu mid kula degdego ayaan ahaan lahaa bisayfi qabla dalika intaanu dee ama aanan shahaado doonan ama aanu isagu wixii meesha kama kicin sayf baaban kulama degdegi lahaa qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm ismacuu ilaa ma yaqulu sayidikum inahu lagayuru waa nin hayro badan وأنا أغyر mن anana kasii غayro iyo hinaasa badan والlah أغyر mني kale de waa rasuulka ilaahay baa uba sugay waa صفة laaئqa بجalaalhi وakamalhi isaga u laaئqoon iبnu aadam iyo wixii lagu yaqaanay aanay ahayn aahaarteedna waxaa kamida siday noo soo socota mancintan ilaahay uu dadka kaba manciyay fawaaxishta mid sare iyo mid markaas mid daahir iyo mid qarsoonba والlah أغyر mني weli xadiidkuna xadiid kale ay noo socdaba xadaثnii oo de adigu صaxaabi kale warinayo صaxaabi kalaa warinayo ki abi hurayra markaa maha raqam kalu sidaa u leeyahy xadaثnii cubaydالlahi بn cmar alqawaaririy وabu kamilin fudayl bn xusein bn اjaxdariy وlafظ labi kamilin qaala xadaثna abu cawaanata عan cabdilmلك bn cmayri can waradin katib الmغيraةi can الmغيraةi bn shucbata qaala wuxuu ihi صaxaabigaas anahu qaala qaala sacd bn cubaadata low ra'aytu haddaan arko rajula nin maca mra'atii haweenaydeyda maceed ladarabtuhu waxaan ku garaaci lahaa ku dhufan lahaa bisayfi seef hayra musfixin mid ka duwaya oo dhinaca ballaarka sida dee ruux haddii la edminayo laga cabsiinayo afkii looguma dhuftay oo dhinacan ballaadhan looguma dhufto safxi taasuu noqonaya cardigii hayra musfixin mid u gudbaya oo macnaa oo xaggii ballaarka ugu dhufanaya heyrkii xaalan ahay can isaga xaggiisa macnaa ka jeedinayo afkii ka duwayo xaggii ballaadhnaa sida wuxuu kuwa dhirbaaxaya oo kale taanay kolley musfixin iyo musfaxin labadaba way ku dadiyeen culimada ama laba labadaba way soo aroortay haddii la yidhaha hayra musfaxinna ee seeftiibuu ama xaalo u noqonaya ama taas waxay noqon la darabtuhu bisayfi ayaan ku dhufan lahaa hayra musfaxin xaalu yahay seefku mid aan la gudbahay oo xaggii ballaarhka loogu dhufaynayo afkiisaan kuma dhufan laha haddii hayra musfixin la yidhahna isagii baan ka xaalaynaynaa waa shaksigii waa sacad imaka ladarabtuhu bisayfi xaala kawnii hayra musbixin xaal aan ahay mid aan xagga ballaadhan ugu dhufanayne afka uguma dhufanayo aan isagii ka duwahayn afkiisii ee dee afkii uguma dhufanayo waan dhil laha wey fabalaqa dalika rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam arrinkaasi rasuulkii aayaadkuma soomay degin oo aayaadkan dee lacaankiiyo taasi rasuulka ilaahay baa arrinkaas maqlay faqaala wuxu uhi atacjabuuna min hayrati sacdin ma waxaa la yaabantiin sacd hayradiisa naadu hayro badanna u ahaayo weligii baa la yihi dee naag looga horreeyo ma guursan gabadh mooyaane naag carmariyo mama guursan waa hayradiisii arrintiina dee odaygoodiina ma aha naag u furayna malaa cidikumay dhici jirin bayna dib u guursateen fa wallahi baan ku dhaartay la ana akhyaru minhu anaa ka hayro badan wallahu akhyaru minii min ajli hayrat ilah haddaba hayrada ilaahay subxaanahu watacaala waa aahaarteedii wixii kaba dhalan si tan sifo un baan kaba dhigana saan qadab iyo rido iyo sukhdi iyo samci iyo basar iyo sifaadka dee sifaad kuwii ibnu aadam lamida maaha waa sifaat ilaahay subxaanahu watacaala laa'iqa bijalaali wakamaali waan sugaynaa laakiin kayfiye iyo nooc iyo taas iyada xaqiiqadeedana siday tahayna ilah baa ogo ibnu aadamtiina maba shabahaysiiyo wixii xawaadita makhluuq laguma yaqaanay haddaba hayradan ilaahay daraaddeedba waa wixii kaba dhalanayay ayuu xarama uxarimay ilaahay alfawaaxisha waxyaalaha xunxun iyo fawaaxishta maa dahara minha wamaa badana wixii iyada kaba muuqday wixii qarsoonaaba walaa shaksa akhyaru min allahi ma jirtana cid ilaahay subxaana watacaala ka hayro badan walaa shaksa axaba ilayhi alcudru mana jiro cid iyo axad axaba ilayhi xaggiisa looga jacayl badan yahay alcudru cudurdaar loo cudurdaarto barkood baa halkan icdaar kuma fasiray in ciddii dee bal loo dhameeyey icdaarkii oo ciddii cudurdaaranaysa lagaba aqbalo wixii ay kuba cudurdaaranaysay ama asbaabihii uu ku cudurdaaran lahaa meesha lagaba saaro oo ruuxi alcudr min allahi min ajli dalika taa daraaddeed ayuu bacasa allahu ilaahay soo diray almursaliina mubashiriina xaal ay bishaaraynaya wamundiriina macnaha ujeeddadu iyo dadkii ilaahay subxaanahu watacaala iyagoo garashadoodi iyo caqligood iyo waxaan uu siiyey ee iyo aayaadkan kale kownka ay arkayaan uu isagoo kuba daayey wixii ay samaynayeen ee xumaantii uma qaban ilaahay waa kan rususha soo diray si kasta wax loogu sheegay mucjisaadkiibaa u muuqday aayaadkii ilaahay kawniga ahaa waxaa loo soo raaciyay aayaadkan ilaahay la aqriyayo taasoo dhamna maxay ahaydba waa dadkii sidii aan dadkii loogu dhammeeyo cudurdaarkii si aanay u helin waxay ku cudurdaartaano haddii naloo digo haddii kitaab noosoo naloo soo dejiyo haddii taasoo kaliyo taas ayaa haddii ina aan waxba loo soo dirin taasay odhan lahayn waa si loogu dhammeeyo cudurdaarkii oo waxay ku cudurdaartaanba aan loogama tegin ayaa ilaahay rususha usoo diray iyadoo bishaaraynaysa iyadoo digaysa iyagoo intaa ilaahayna dee markaa lagu soo celcelinayo indaarkii iyo tabshiirkii laguma soo celcelinayo haddaba arrinkaasi waa maxay waa jacaylka ilaahay jecel yahay cudurdaar inaan ruuxii dee ujeeddadu kaflo lagu qaban ruuxii waxalla wixii ku cudurdaaran lahaaba meeshii loo dhameeyo oo meeshii lagaba saaro waayo walaa shaksa shaksina ma ahaanin macna bimacna axadba taas axabu ilayhi xaggiisa looga jacayl badan yahay almidxatu amaan min allahi muftiga midxadna waa madxi uun ee laakiin waxay yidhahaan si halkan sharaxba kuma sugan almadxu marka ay h ama ta'dan marbuudada aanay lahaynna miimtaa la fadxiya almadxu baa la odhanaya markay ta'dan marbuudadeedee cinda alwaqfi haday isu bedeshaa ay meesha kelimada laba socotana miimta ayaa la kasriyaayo almidxatu bay noqonaysaao macnaa ujeeddadu haddii la sugo ta'dan ama ha'dan la sugo de waa cinda alwaqfi waa ha'eh miimtaa la kasrinayo almidxatu baa la odhan haddii la gooyo taasna oo la xadfana miimta waa la kor rabaya almadxu baa la odhan macnuuna waa amaan ilaahay subxaana watacaala cid kaaba ammaan jeceli ma jirto min ajli dalika kaa daraaddeed ayuu wacad allahu ljana ilaahay dadka ugu ballan qaaday janno ilaahay janno iyo daydayna siinayo inoogu ballan qaaday taasna maxay keenaysaa dadkii inay xaggoodii ay badnaato baryadii ay ilaahay baryayeen ammaantiitaa ay kuba ammaanayeen ee iyagay u laamaysaa ilaahay waxba uguma kordhayaane ee waxa weeye dadka baryadii ay weydiisanayeen janno ilaahay ay taa ku ammaanayeen ayaa dee iyagoo higsanaya jannada inay helaan ama rabbi kaba rajaynaya ayaa badnaanaysa ammaantii madxigii iyo shukrigiibaa badnaanaya si ay taa uba gaadhaan waana arrinkan ah walaa shaksa axabu ila llahi lmidxatu min allahi min ajli dalika wacada allahu ljana وxadثna abubkr بن abi شhaybةa qal xadثna xuseyn بn عaliyi عan zaydةa عan cabdالmلك بn cmayr bhada اsnaadi mr وaqaala wuxuu yihi غayra mصfaxin halkii mصfixin waana taa labada laba aan soo laqbeeyey hayra musfaxin haddii la idhaha seeftii baan kaba dhigaynaa xaaladan xaaluu yahay seefku mid aan la gudbahayn oon xaggii ballaarhka loogu dhufanahayn walam yaqul canhu lafdigii eg la socday markii hore hayra musfixin canhu canhudaasi iyada riwaayadan ninkan lamay socon dambe ee cabdilmalik ibnu cumayr dee imanka kaba wariyey markii hore abucawaana haydee zaa'id ibnu qudaama kaba warinayeen bal xadiidkii kitaab licaan iyo kitaab nikaax baa ma inoogu dambeeyey dee duruq buu yeelane waa kollay noocan qadafkana waa la socdaa axkaam kalea inooguma sugan wuxuu uhi waxadaanaahu xadiidkan waxaa noogu warramay qutaybata bnu saciidin waabubakr bnu abi shaybata wacamru bn naaqidi wazuhayr bnu xarbin walafdu liqutaybata qaaluu waxay yidhaheen intuba xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can saciid bni اlmusayibi can abi hurayrata qaala anahu qaal kolley waxay xarakeysan almusayab way banaan tahay almusayab in la yidhaaho almusayibna way banaan tahay markay noqoto saciid aabihii ee laakiin culimadu inta badan waxay raajax yeelaan in almusayib la yidhaaho ama magacan oo kale waa magac carabi ay la bixi jirtay waa inta badan ismi fucuul buu ahaa magacyada kale macnaa musayib mooye musayib kuwa kale kuma badneeyaan ama ma yidhaahaan waa la aqriyaya musayibna waa tii saa'ibadii oo kale waa ruuxii lasii daaya saa'ibo lagaba dhige laakiin waa magaci uu la baxayeenuno saas ayuu dee alfiyadiisa ku yidhaah kul musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin faliwajhayni xawaawe musayib dhammaantii musayib markaas kalea jirta ibnuwaadix iyo dee rag musayibaya la yidhaahba ruwaadii jira mana aha kitaab bukhaari iyo muslim iyo wax ku khaasiya waa guud ahaanba magacyada oo dhan luqada carbeed waxaa la aqriyaa ya-doo la kor dhabo fabilfatxi musayab baa la odhan siwa waalidi saciidin saciid ibn musayib aabihii mooye waa saxaabi musayib iyo awowgiibe xaz markaas oo xasnigaasna waa dee magac aabihii u magacaabayo xasni waa meesha dirida oo rasuulka ilaahay baa doonayba aabihii inuu awowgii maye inuu ka bedelo xasni markii uu ahaa buu yihi si rasuulka ilaahay magaca fiicanna u jeclaa una bedeli jiri maye sahli baa tahayo de wuxuu ugu jawaabay laa ugayiru isma samaanihi abi b abi aabiha ii bixiyey ma bedelayo deetu yihi rasuulka ilaahay waaye de haddaba saciid baa lahaa famaa zaalat ilxusuunatu fiina bacdu anaga adadaygiiyo qalafsanaadii magacaani lahaa nagamay suulsi unbay noola socotaa halka hadda markuu awoogii diidayda haddaba labadu waa saxaab musayib iyo xasan waxau leeya lakin isagu laba waj baa ku badan in almusayib la idhaha almusayib lakin waxay yidhahdeen aabihi uu nici jiray saciida wuxuu odhan jiray sayab allahuma sayab abi u habaarayba ninka abahay saa'ibo ka dhiga musayab idhaha ilahay isaga saa'ibaha kaba dhigo tay odhan jireen ba itiqaan lidacwati hada sayid waxaa roobba in musayibun la aqriyo aniga musayib bana i xarakaysamee waa laba waj oo banaan si ay u ogaataan can abi hurayrata qaala jaءa rajulu nin baa yimi min bani fasaarata reerkaa fasaara kaba mida ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buu yimi faqaala wuxuu ihi ina mra'atii rasuulka ilaahay haweeneydaydii waladad waxay dhashay ghulaaman inan aswada madow ma odhan haweeneydaydi way sinaysatay iyo waxyaalaha ma odhan inankan anigu maan dhalin laakiin sarbeeb weeye waa inkirsan yahay anigu adiga ay arko ninkaa carab carabkee cad baan ahay inan madowna way dhashay marka wuxuu leeyahy de taas shaki baa meeshii jiriyo tuumo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi oo ninkii ku yihi hal laka min ibilin oo niyo geel ma leedahay geel ma leedahay buu yihi qaala nacan buu yihi ha qaala wuxu uhi fama alwaanuha midabadeedu maxay yihiin alaa geeloo nooxa isaga badnaa geeluba inuu midab badan midab u qaalib noqdee geela maxaa midabadooda iy ma dee waa intiisa badan weeye geeliisa midabkii u badnaa qaala wuxu uhi xumrun waa jamcu axmar waa kuwa casaanoo midabka geeliga waa guduud ama waa casaanba qaala wuxu uhi hal fiiha macnaa geelaaga dhexdiisa ma ku sugan yahay min awraqa midde awraq oo kale waa midabkan ama dambaska iyo xamaamka iyo midabkiisa waa adigu madow aan saafi ahayno madow aan saafi ahayno nooc yar caddaan kuma jiro kaas bay awraqo waatan dee xamaamka oo kale iyo qolayde alwarqa ayaabay kaba cabiraan waa tii midabkaa lahayd bal dambaskaaba kolkol awraq la yidhaah waa midabkan dambaska waa caddaan adigu madow aan saafian ama caddaan madow kuma jiro midab saasi geelaaga ma ku jiro qaalo wuxu ina fiiha lawurqan dee kollayna waa jamac qiyaasa oo dee kollayna luqadana inay ku yarcinaayotan waa muhim markay noqoto afcal dee midabada iyo waxaan iyo dee ficlun baa jamciisa qiyaaska yahay markii hore xumrun baan aragnay imikana wurqan buu yihi awraqna u yihi awraq jamciisiibaa wurqun noqonaya isa dee waa afcal baa ficlun laguma jamciyaayo ina fiiha lawurqan ha way ku jiraan kuwa midab kaalahoo midabkii geelu u badnaa iyadoo hadda awrkii neefkan dhalayba u casaanba ahaa geela midabkiisa lahaa geelina casaankaa uba badan yahay kuwa midab kale lina way kuma jiraan dee meeshana waa awrkan keliya ayaa geelan ku wada jiray qaala wuxu uhi faana min ayna weeye xageebuu ataa ha ugaba yimi geelaaga daalika midabkan ah midabkii u badnaa aan ahayne wurqigii xagguu ugaba yimi qaala ninkii wuxuu yihi ma inkirin oo muu odhan mala awr kala abaahiye iyo waxyaalahaas muu odhane asaa waxaa laga yaabaa an yakuna inuu yahay nazacahu mid jiitay cirqun asal oo dee iyaanu awrkan ba ahaanin hashan dhashay aanu ahaane laakiin usuushiisii ka sare inuu midkood midabkan lahaayo midabki jiitay oo midabku wax xag meesha ugaba yimi inuu yahay ayaaba suurtagala buu leeyahay cirquna waa macna waa alaslu min annasab tashbiihan bicirqi samara saasa walaa kitaab kale oo wax kasoo naqlinaya nawoin halkan bicirqi shajara dhacday oo halkan oo de waxaad moodaa waa lafdigii ma garan karo markaa lafdigan samare i yaalla inuu waxa weeyaan dee tasxiif yahay lakin dee samaroodna geedun bay kaba timi oo geedka cirqigiisin waye oo macnaa waa tashbiih macnaa waxaa laga yaabaaba asal usuushiisii kaa miday inuu midabkan lahaayo midabkii markaa uu kusoo baxay oo uu jiitay rasuulka ilaahay wuxu uhi qaala wahada casa wahada kan ilmahagan ad leeda waa madow yahayna aad diidan tahay ama aada qoonsatayna casaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu yahay nazacu cirqun asal usuushii kaba mida ama xaggan hooyahaba ahaato ama xaggii dee awowyaashii hawgaba yimaado aabbe inuu asal kala jiitay oo midabku xaggaa kaba yimaad u waa rasuulka ilahi waa min baabi darbi lamhaal ama qiyaas baabkii weeye tan tan uguma shabahayo ujeedadu san wax lagu inkiro ilmo oo layskaga anfiye maaha ilmahaagii weyadaysa un weeyaanoo casa an yakuna nazacu cirqun inuu cirqi iyo xidid jiitay ayaa lagaba yaabaa macnaa nasac ijildabowilayo low markaa yar durugsani uu kuma soo baxay macnuhu iyadoo duruqda ay noo socon doonta xadiidka tay inooguma sugani waxa weeye horta arrinkani ninkani muu caddayn hadduu yidhaah weyneydani way sinaysatay ama ilmahan maan dhalin iyada qadaf bay noqon lahay dee licaankii uma baahda laakiin tacriid iyo sarbeebkani qadaf ruuxii loo xaddo ma aha oo haddii dee uu san oo kale laftigan kinaayo ama laftigan tacarudkee sarbeebka u laba yimaado xadiidkana ta inooguba sugani waxa weeyaan ilmihii ninkii dee haweeneydan qabay uu haleelayaa isaga u atirsanayaa midabkiisu midabka kale ha kaba dunaado oo taas haddaanu isagu iska anfiyin oo dee dariiqyada aynu soo maray aanu iskagaba anfiyin ilmihii isagii ayuu haleelaya nasab ahaan kulaba haleelaya oo haddii de wuxuu leeyahy law kaana alabu abyada walwaladu aswada aw cagsu ama aabihii waa madowyo ilmihii cadaan buu noqday waa haleelaya un umana banaana un eeg ninkii haddaan tuumo kale jirin ama wax kaluu arkay aanu jirin bimujaradi mukhaalafa un labadii midab baa kala duwan daraaddeed ama midabka nikaygii maaha inuu isaga anfiyo idhaa maan dhalin taasi waxu banaan maaha wuxuu sheekh halkan dhigtay xataa walow kaana zawjaani abyadayn dee adigu cagsiina laba madowna waawaan odhan karnaaye fajaءa alwaladu aswada aw cagsu oo haddii labadii ba waa cadaanba ama waaba casaan idmii madow buu kuba yimi ama labadoodu madow bay ahaayeen ilmo cad bay dhaleenba ilmo cad bay dhaleen iyada taas oo kalena nafyi la anfiyo la yidhaha san kumaan dhalin iyada halkan ma banaanaanayso un bimujaradi da waayo waxaa suurtagala cirqi hore inuu jiro dee bal adigu kolley waa una waxyaalo dhaca kolkol ruuxa cilad ama waxyaalo ka kala dhiman kolkol dad midab magaaladeena way ka dhacda laba shaksiyo caadi ahaa oo waliba dad markaa kolley taas oo dad dee ahludiinaba ahaayo haweeneyda ilmo aad u cadood moodo un si kastaba cadaankii ay dhasho dee mala markii hore laba shakey maka wadanka oo ka maqan arrintuna kolley dee waxa malaa ka kala dhinaaya wax yimi ah manaa mujarad markaa lown oo kale uun midabka daraadii un oon wax kala jirin ilmihiina waa ku haleelaya inuu anfiyana ma aha rasuulka ilahina waa ka salawaat ullahi wasalaamu aleyh tan uu tilmaamay arrinta kale inoogu sugana sarbeebkii qadaf maaha oo imanka qadafkii dee ruuxa loo xadayey ma aha taas oo kale in iyadana lafdigan dee qiyaaskan rasuulka ilah isticmaalay iyo ictibaaru lashbaah waxyaalaha isshabahayo oo la ictibaariyana xadiidka way nooguba sugan tahay wahada casaa an yakuna nisaachu cirqun وxdثna اسحاq بن إبراhيم ومحمد بن رافع وعبد بن حمyد قال بن رافع xdثna وqال الآخر an أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna معmر ح وxdثna بن رافع qال xdثna بن أbي فdayk qال أخبرna بن أbي ذئب dadkan waa dad aynu soo wada aragnay بن رافع waa محمد بن أbي فdaydgna waa محمد بن إسماعيل بن أbي فdayk wa محمد isna ibn abi ibn isna waa moxamed moxamed ibn cabdiraxmaan oo de abi dabi meel dambuu soo gelayaa ayuu soo gelayaa jamiican haddaba dhammaan jamiicanna waxa weeyaan waa macmar imika dariqa iyo ibn abi dib can izuhriyi bihada lisnaadi zuhri bay kaba wariyeen isnaadkan imikaan soo maray isnaadka imikaan kaba soo baxnay muxuu ahaa can izuhriyi can saciid ibn lmusayib oo markaa waxaan aragnaa markii hore sufyaan ibnu cuyeyna ayaa isagu dariiqa kuba wariyey oo macnaha sheekha un eegta sheekha zuhri waa saciid ibn musayib marka dambana ayaa soo kordhay macmar ibnu rashid iyo moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi dib labadoodaasna zuhri waxay kaba wariyeen xadiidkii waa kii aynu soo maray inuu sheekha zuhrina uu saciid ibn musayib yahay alfaad waxay ku kala duwan yihiinna hayra ana fi xadiidi macmarin faqaala ya rasuula اllahi waladat imra'atii haweeneydaydii waxay dhashay gulaaman inan aswada madow wahuwa xiinaidin markaasna ninku uu sidaa lahaa yucaridu wuxuu sarbeebayey muu cadayna bian yanfiya inuu iskaba anfiyo wazaada fi akhiri xadii xadiidka akhirkiisii wuxuu ku siyaadiyey walam yurakis lahu fi lintifaa'i minhu uma ruqsayn rasuulkii ilaahay inuu ilmihiisii iska anfiyo idhaa ilmahan maan dhalin arrinkaasuni ma aha daliil caddaynaya inay meel kale kaba keentay ama ilmihii aanu dhalin waanu haysanaya isagaanu haleelaya arrinku markaa bimujarad اlikhtilaaf lown waxadaثanii abuاظaahiri waxarmalatu bnu yaxya والlفظ لxrmlة qال أخبرna بن وهب qال أخبرنيi يuنس عن بن شhهاaب عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن أbي هريرة xadiidku waa xadiidkii hore waa xadiidkii abu hurayra waana xadiid ibnu shihaab ibnu shihaab markii hore saddex baan aragnay asxaabtiisii xufaad ahayd sufyaan ibnu cuyeyna macmar ibnu rashid iyo ibnu abi dib oo maxay yidhaaheen can zuhriya can saciid imika yunus layl kolle waxaad moodaana yunusl inuu keligii yahay asxaabtii uu markaa khilaafay asxaabtii kale zuhri yunus baa riwaayadiisu taan barkood baaba taa kaba dhigay inay taa hore raajix yeelaan iyadoo ay balaaqtayna way noo soo socotahay yunusna waa nin xaafido uun in badanna waan soo arki jirnay isagoo labadoodaba wax kaba wada wariya ama ha israaciyo ama ha kala gooyabe bal markaa waxaan leenahay un zuhri laba sheekh buu leeyahay waa saciid iyo abusalama labadoodna dadka axaadiisa abu hurayre uuba badan dadka ka wariya ayay kaba midiin saciid iyo abu salama labadoodu haddaba waxaan leenahay riwaayada qoladii jamaacadii ka badnayd ee asxaabtii zuhri ah ha ku khilaafaba sheekha zuhriya iyadna waa dariiq kaloo inoo jiro faqaala wuxuu yihi ninkaa reer mi ana carabiyan ataa rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm faqaala ya rasuul اllahi ina imra'atii waladat gulaama aswada wainii ankartu waan inkirayo waan qoonsado dee isagii waa istiqraabkan uu leeya seebaa dee ilmahan adigu aad u dhashay faqaala lahu nabiyu salى اllahu عalayh wasalam hal laka min ibirin qaala nacam qaala ma lawnaha qaala xumrun qaala hal fiiha min awraqa qaala nacam qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam faama ay min ayna huwa xagguu midabkaas wurqigii ugaba yimi geela qaala lacalahu ya rasuul اllahi eegtaba mu inkirsanaa yakunu nazacahu cirqun lahu asal u sugnaa oo usuushii sare kaba mid ahayd ee geelani uu kasoo beermay kasoo tafiirmay baa laga yaabaa midabka wurqigaa inuu lahaayo kiibaa jiitay yaaba kuwii iska dhalay imaka awrkiiyo hashii midabkoodba yaanu lahaaninbe faqaala lahu nabiyu salى اllahu alay waslm markuu taas eeg waa bibaab qiyaas iyo ictibaar اlamhaal iyo shay shaygii ugu nadiirkaa markuu isagii tii qirtay aya wuxu uhi wahaadaa kana ilmahaagan imaka kuu dhashayna lacala waxaa laga yaabaa yakunu nazacahu cirqun lahu cirqi curuqda ama usuushii kaba midi inuu jiitay oo midabkani midab dee yar sarreeye uu ahaayo kii markaa uu waafaqay cid kale uu sidaa kuba shabahay ee waxaad markaa imika aada qoonsato ama aad iska anfidaa meeshii maba taalo وxdثnي محمد بن رافع qال xdثna حujayn qال xdثna layث عن cqayl عن iبن شهاaب أنه qاl iبن شهاaب ba wuxu uhi بلغnaa waxaana soo gaadhay an abا هurayrata dee ciday ka soo gaadhay سacيid iyo abu سلمة kaba mido أكثar min واحد weeye waa taa aynu soo maray dee waana taa cidii uu magacaabay halkan xadiidku hadduu sidan uu yidhaaho dee inqiطاac baa kuma sugnaan laaye lakin waa taan aragnay cidii bal mثala uu ka soo gaadhay dariiqiisi أن أbا هريرة kاna يحdث عن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بنحو xadيiثiهم والله سبحaنه وتaعالى أعلم سبحaanك اللهma وبحaمdك أشهد أن لا إله إلا أنت